halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga baaqaysa mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba boggeenna v o a somaali com galab wanaagsan dhammaantiinba waa sabti bisha maarj ee sannadka ka waa shan waxaa idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah lix iyo tobankii kursi ee aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ee deegaan doorashadoodu ahayd magaalada boosaaso oo goordhow lasoo gebagabeeyey doorashadii waxay u dhacday si wanaagsan waxaanu qabannay maanta lix iyo toban kursi oo deegaan doorashadoodu ahayd magaalada boosaaso runtii jawi wanaagsan iyo si qurux badan ayay ku dhacday
waxaa kaloo dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dalka yukrein barnaamijkii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin aqhriyo magaalada boosaaso ee xarunta doorashada labaad ee puntland ayaa waxaa ka dhacday doorashada lix iyo toban kursi oo ka mid ah kuraasta xildhibaanada maamulkaasi ku matalaya golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya dhammaan waxaa la doortay kuraasta lix iyo tobanka ee loo asteeyey magaaladaasi in doorashadoodu ay ka dhacdo waxaana ku jira haweeney keliya dadka la doortay kuwaasoo ka mida xubnaha kuraasta maanta lagu doortay boosaaso ayaa waxaa ka mid a kursiga hob boqol lixdan iyo sagaal oo uu ku guuleystay cali mahdi maxamed kursigan ayaana waxaa horey ugu fadhiyey wasiirka qorsheynta soomaaliya jamaal maxamed xasan sidoo kale kuraasta la doortay ayaa waxaa ka mid a hob laba boqol toddobaatan iyo saddex oo kusoo baxay bashiir cabdi maxamed oo ahaa taliyihii hore ee booliska soomaaliya maamul goboleedyada oo dardar gelinaya doorashada xildhibaanada ayaa hadda haysta wax ka yar laba toddobaad si ay usoo gebagabeeyaan saraakiisha difaaca ee ruushka ayaa maanta ku dhawaaqay xabad joojin kumeel gaar ah oo ay ka dhaqangelinayaan laba magaalo oo ukrein ku yaala si dadka rayidka ay ugu ogolaadaan inay isaga baxaan ay ka baxsadaan dagaalka laakiin sarkaal maxalli ah ayaa sheegay in duqeymaha ay weli kasii socdaan aagiisa inkastoo heshiis la gaaray taasoo muujinaysa daciifnimada dadaalada lagu joojinayo xabadda ee guud ahaan dalkaasi wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in lagu heshiiyey in wadooyinka laga qaado ciidamada ukrein ee ku socda magaalada dekeda leh ee maribol ee koonfur bari iyo magaalada volnovoka ee bariga ukrein ku taala tallaabadan ayaa ah horumarkii ugu horreeyay ee dadka loogu ogolaanayo inay ka baxsadaan dagaalka oo galay toddobaadkii labaad lama sheegin muddada ay waddooyinka sii furnaan doonaan dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa sheegay in maribool ay noqotay goobta murugada sii kordhaysa iyadoo ay ku socdaan duqeymo khasaare nafeed geysta kuwaasoo meesha ka saaray dhammaan adeegyadii aasaaska u ahaa nolosha bulshada sida korontada iyo isgaarsiinta iyo sidoo kale gaabis ku yimid helista cuntada biyaha iyo dawooyinka geesta dhinaca kalena neto iyadoo dadaalada ay sii socdaan ayaa diblomaasiyiinta ay kusii qulqulayaan dalalka bariga xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka anthony blinkan ayaana gaaray dalka poland halkaas oo uu kulamo kula yeelanayo ra-iisul wasaaraha dalkaasi wasiirka arrimaha dibadda safarka diblomaasiga ugu sarreeya maraykanka ee poland ayaa imaanaya maalin kadib markii neto uu kula shiray magaalada brussels halkaas oo isbahaysiga uu ku ballan qaaday inuu xoojinayo taageerada xubnaha bariga madaxweyne zelenski oo dalka ukrein hogaamiya ayaa isagana dhinaciisa si kul u weeraray neto isagoo ku eedeeyey inay ka hor yimaadeen in dalkiisa ay ka dhigaan meel duulimaadyada ay ka caagan yihiin dhegeystayaal warkeennii dunidana waa naginta halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington maxaa maanta waxaa maanta magaalada boosaaso ka dhacday doorashada lix iyo tobanka kursi ee deegaan doorashadadu ay halkaasi ahayd waa markii ugu horreysay oo goob qura lagu doorto xildhibaano tiradaas la eg tan iyo markii ay bilaabatay doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya waryaha v o eda faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay boosaaso lix iyo toban ka mid ah golaha baarlamanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo deegaan doorashadoodu tahay magaalada boosaaso ayaa maantay doorashadooda lagu qabtay teendho ku taal xayndaabka garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso doorashadan oo socotay muddo toddoba saaca ayaa u dhacday hab gacantaaga hal kursi oo ka midana waxaa ku guulaysatay haweeney axmed cabdi maxamuud hurre oo ka mid ah guddiga doorashooyinka heer puntland ayaa v o a uga warramay qaabka ay doorashadu u dhacday walaal doorashadii waxay u dhacday si wanaagsan waxaanu qabanay maanta lix iyo toban kursi oo deegaan doorashadu ahayd magaalada boosaaso runtii jawi wanaagsan iyo si qurux badan ayay ku dhacday marka lix iyo tobanka kursi waxay ka koobnaayeen hal kursi oo dumarah iyo shan iyo toban raga taas oo ku timi qoondada haweenka beelaha siday kuraasta u kala lahaayeen marka reerkii kuraas badan lahaa ayaa laga qaadayey qoondada haweenka marka reer hal kursi leh ama laba kursi reer leh haddii kursi lama odhan karo dumar baa laga dhigaya marka saasaa culus u jiray laakiin doorasho wanaagsan oo hufan oo gacantaaga ayaa dhacday maxaa sababay inay gacantaag noqoto walahi annaga dee taa naguma xira qofka tartamaha isa hadduu tanaasulo annagu waxaan xaq u leenahay inaan doorashada habkay tahay u qabanno labada noocoo doorashada oo la kala xusho waa in sanduuq lagu codeeyo annaga cidna ma oran maogtahay waa ogtahay faadil waa u jeedeen saxaafadda markhaanti ka inaan soo diyaarinay sanduuq walba inaan soo diyaarinay dokumenti walba waraaqo walba marka waxaan rabnaa ilaa idinku markhaantiga caddaanka idinkaa furi kara idinkaa dadka dhex u ah saxaafadda waad arkaysaan sanduuq walba inaan u diyaarinay markii ay yimaadeen laakiin qofku hadduu tanaasulo kuma khasbi karo xaq uma lihin inaan nidhaahno ilaa wa ilaa tartan waxaa jira siyaasiyiin hore ugu fadhiyey kuraasta iminka maanta la doortay iyo qaar kale oo cusub oo u xusultuubaya inay helaan haddana guddiga waxay ku eedeeyeen inay fursad u siin waayeen arrimaha maxaa ka jira faadumay waxaas caddaynay u baahan yihiin annaga xaq waxaanu leenahay walaalahayo wey waa niman waliba aan muxtarimiina oo aan aad ugu kalsoonnahay odiyadnimadooda laakiin hadday intay noo yimaadeen nimankaas aanu khalad ka gallay eedda guddigaa iska yeelanaya lakiin annaga maba aragba waxaan aragnay dad meediya ka hadlaaya waxaas waa aragnaa laakiin niman intay noo yimaadeen aan dembi ka gallay hadday jiraan walaal dembiga annaga qaadanayna
waxaad u qorshayseen doorashadan inay ku dhacdo muddo laba maalin ah shanta bisha iyo lixda bisha maxaa sababay inay maanta dhammaato walaal waxa fududeeyey waxa weye dadki ayaa waxay u bateen gacantaag annagu doorashada waxaan qorshaynay inay u dhacdo sanduuq in lagu codeeyo marka doorashadii ayaa hab gacantaaga u badatay sidaa darteed ayay ku timi in wakhtigu soo koobmo walaal qaar ka mid a xildhibaanada maanta la doortay ayaa v o a uga warramay dareenkooda waxaan aad ugu faraxsanahay oo dareenkayga ku cabirayaa doorashadii ka soo baxday waxaan ku hanweynahay inaan riijanka deegaankayga aan si aada riyali aan si aada ugu shaqeeyo wax lagu naaloodana la soo noqdo insha allah waa mahadsantihiin
maxaad is leedahay baahiyaha dalka ood ka qabanaysa
wallaahi tabarteeda waxaan wax ka qabanayaa oo hadda aan aad u soo koobi kara waxaa ka mid ah midnimada baarlamaanka iyo xiriirka dowladaha federaalka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ilaa xad weliba anoo aad ugu celcelinaya kelmadda iyada ah waxaan ka mid ahaa asaasayaashii puntland puntland waa tii loogu magacdaray oo la yidhi ama la dhahoba hooyada soomaaliya waxa aannu leennahay dib ayaannu ka dhisaynaa wixii mugdi ahaa oo ka jiray ma dhacayso xiriir xumo dammo oo dhacda xubnaha baarlamaanka iyo dowlad goboleedka mas-uuliyiintoodu iyo kuwa federaalba in xiriirkoodu xumaado waayo waxa keenaya xariggii u dhexeeyey ayaa lumay oo ahaa mas-uuliyiinta baarlamaanada laba ka mida kuraastan maanta la doortay waxaa dib ugu soo noqday xildhibaano hore ugu fadhiyey halka afar iyo tobanka kalena ay yihiin xildhibaano cusub siyaasiyiin horay ugu fadhiyey kuraasta maanta la doortay una xusul duubaya inay dib ugu soo noqdaan ayaa nasiib u yeelan inay ka mid noqdaan baarlamaanka maanta la doortay faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa sheegay in xukuumad ahaan ay horey ugu sheegeen mas-uuliyiinta dalka shiinaha inaanay jirin cid u yeeri karta halka ay xiriir diblomaasiyadeed la yeelanayso isagoo dhinaca kalena ka jawaabay hadallo uu sheegay inay ka soo baxeen dowladda soomaaliya kuwaas oo xiriir la leh somalilan warkan waxaa hargeysa ka soo diray qadar maxamed cakulle madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta maruu ka hadlayey xarun laga hirgeliyey magaalada hargeysa oo ku saabsan la socodka iyo wax ka qabashada tacadiyada ka dhanka ah haweenka taasi oo ay hirgelisay dalladda haweenka somalilan ay ku bahoobeen ee nagaad waxauu madaxweyne biixi sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay mas-uuliyiinteeda arrimaha dibaddu warbaahinta uga hanjabeen somalilan oo aad la socotaan qoladaa ay marka hore isku dowladda ahayd imikana isku magaca dhownahay ee xamar ka talisa dagaalada ay ku jiraan dee waxay kala socotaan miidiya xawla caalam yacni somaliland maalinta wax yaroo horumari gaadhaan wadayaalka badan bay qaaday shalay waa arkaysaan saddex warayso isdaba dhigeen marka wax kala waayeen safiirka soomaaliya balaha xamar jooga ee washington warbixintu bixi waa dhegeysteen badankiinu ee ah waa la dagaalamaynaa sida ukraine baanu gacan qaadaynaa waa goosashu allah ka cafiya nafti hafar wasiirkii khaarijiga dalowrka ciidan hata waxaa ku hadlaya xag wasiirkooda jainaha kala hadlayay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa markii ugu horraysay daboolka ka qaaday in somalilan ay dowladda shiinaha u sheegtay mas-uuliyiintooda arrimaha dibadda inaanay jirin somalilan cid ku qasbi karta halka iyo cidda ay xidhiidh la samaynayso waxaan doonayaa sheegay qolada xamar shiinuhu iyagoo wasiir ku-xigooda socdo noo yimaadeen baanu ku nidhi oo haddana ku leenahay ciidana luquntana qaban mayso waxaanu aanaan doonayn noo tilmaamayso cidaanu anagula xidhiidhayna ciddaan la xidhiidhayna ciidana noo sheegi mayso maa go-aan shaksi wasiir iyo guddi ka soo baxee wuxuu ka soo baxay qof kasta oo somalilaana daa kastuu yahay iyo meel joogo inama yaryar oo intay markii askaasharadii iska meelaha u dhoofeen ee talinta yurub wax kusoo horteen usoo shaqa tago siyaasada loo dhiibayo tan hadal baad sheegaysaana wixii ka dhacay wixii kuur somaliland maxay goosatay wixii ku dhacay soomaaliya qaatee weydiiya ereyada fudud iskama tirahdeen somaliland mid cid loogu hanjaba ma ilaahay bay aaminsan tahay xoridadeeda ilaashanaysa halkaasi fursad u taagan tahay dhinaca kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa sheegay in baaxadda abaarta somalilan ka jirtaa ay saamayn weyn sii yeelanayso waxaana uu shacabka somalilan ku dhiirigeliyey inay soo dhoweeyaan gacanna siiyaan dadka abaaruhu ay dhibaateeyeen horta dee dalka abaar kulba ka jirta roobkiina si looga bartay bisha abril ayuunbaa la filaa ilaahay waxaan ku rajeynaa inuu roobka inoo soo dedejiyo maanta soomaalidii miyiga hawla xoolaa dhaqan jirto o dham xoogeedii wuxuu joogaa inta boorameeya u dhaxaysa eergaaw yalascaano geelii ku yaalay puntland oo dhan jiray wuxuu joogaa maanta labada gobole bariga laba waxaa le wixii awaari dhagaxbuur ka sokeeyena maanta wuxuu joogaa ilaa iyo burco ilaa iyo wajaaro ilaa iyo xeebta culays badan baa jira marti badan baa inoo timid dad badan baa inagu soo qaxay horta guud ahaan somalia waxaan farayaa dadka xoolaha wata ee abaartu wado inaynu naf iyo xoolola qaybsano oo ay noqdaan marti aan soo dhaweyn in loo adkaysto oo aan waxba laga ceshin in badanna saa way yeeleen way soo dhaweeyeen intoona magaalooyinka joogta qof waliba wuxuu kari karo waa inuu u gargaaraa qoladaa abaartu hayso hadduu taajir yahay iyo haddii aanu ahaynba nin waliba wuxuu haya waxun bay ka taraysaa inaynu gurmud naf la qaybsanno dadka qaxootiga abaalula january horraanteedii hore ayaanu qaylala'aanta u diray qolooyinkaa odhan jira deeqbixyaal baanu waana waar culis baa jirta naga soo gaara waa adaa waxna caawinaysaan muslim iyo gaalba laba saddex hay-adadoo waxaan saddex boqoloo kunoo doolar gaarin ah ayaa naga soo gaaray ilaa maanta gurmad in naga soo gaaro qolada ma jirto ugu dambaynna madaxweynaha somalilan ayaa sheegay in xukuumad ahaan ay qayb ka qaadanayaan diyaarna u yihiin sidii sharciga loo marin lahaa islamarkaana looga hortegi lahaa waxyeellada haweenka soo gaadha arrinta maanta aynuu joogno ee tacaddiga dumarku muddo iminka soddon sannadood ah way soomaaliya jirtay way soo taagay ubaheeray soo martaba layskuma diidanaa weli meel laysugu yimid oo shir lagu qabtay oon la odhanin arrintaa waxaa laga qabto maan arag baarlamaanka bay soo martay weli baa soo daayey anna waa saxeexay waynu wada joogno wixii ka dhac waxaan halkan ka hambalyanayaa oo aad iyo aad u dadaala hablaha weerada ah iyo rurka ay samaysteen ayaa ugu dagaal badan oo arrintaa aad uga dagaalama xukuumad ahaan hawsha waa wadaynano dadkana waa la wacyigelinaya sidee baynu qofkan ciqaabna arrintan idinkala mid baa la wadayahay weliba raggay kusii xanuun baan tahay idayagaa mas-uule waa kusii xanuun baan tahay qof walba wax la qaadan kara maaha waa waxun masaajidada jimci waa laga akhriyaa culammadu meel kasta way ka waanaysaa laakiin waxaanu baanahay war seenu u qabana inuu taa isla qoriba nin fulintii ayaa dee loo baahaya annagu wixii dadaalkayaga waa wadayn somalilan waxay xidhiidh toosan la samaysatay taiwan oo uu shiinuhu u arko inay dhulweynaha shiinaha ka mid tahay iyadoo xafiisyo diblomaasiyadeed ay somalilan iyo taiwan isweydaarsadeen kuwaasi oo ka kala furan magaalooyinka xarumaha u ah labada dhinac khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
markana ukrain ruushka ayaa sheegay inuu furayo wadooyin bini-aadanimo oo laba magaalo oo ukrain ah sida dadka degan loogu ogolaado inay ka baxaan colaadana ay ka baxsadaan warbixin arrinkaasi ku saabsan oo v o eda ay qortay waxaa inoo hayaa ibraahim xasan daandorey afhayeenka wasaaradda difaaca ee ruushka igor kanashenkof ayaa waxa uu yidhi maanta oo bisha maaj ay tahay shan laga bilaabo tobanka subaxnimo dhinaca ruushka waxa uu ku dhawaaqayaa xabad joojin iyo furitaanka wadooyinka bini-aadminimada si loogu ogolaado dadka rayidka ah inay ka baxaan maripol iyo volonovakh taasi oo ukrain ay ogolaatay waddada ka timaada maripol waxa ay furnaan doontaa shan saacadood sida ay wasaaraddu ka soo xigatay mas-uuliyiinta magaalada xogaye arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sheegay in ciidamada ruushka ay si isa soo taraysa ay u isticmaalayaan habab arxam darro ah gudaha ukrain oo ay ku jiraan dadka rayadka ah hadalkiisana ayaa waxa uu daba socday weerar ruushka uu ku qaaday warshad nukleerka ah ee ukrain oo ah tan ugu weyn ee nouceeda ee yurub taasi oo uu dab ka kacay dhismo ku yaallo xarunta warshadda blinken oo la hadlayay suxufiyiinta jimcihii shalay ka hor inta uusan kula kulmin wasiirada arrimaha dibadda ee midooda yurub brussels ayaa yidhi waxaan si wada jira u wajahaynaa ayaa waxa uu yahay ruushka madaxweyne valadimir putin doorashadiisa dagaal mid aan sabab lahayn oon cudurdaar lahayn dagaal aada u xun oo leh cawaaqib xun waxaa naga go-aan in aynu samayno wax walba oo aan awoodno si aan u joojinno ayuu hadalkiisa ku daray balse waxa uu meesha ka saaray in ukrain lagu soo rogo aa ka caagan duulimaadyada isagoo sheegay in tallaabadaasi ay horseedi karto isku dhac ballaaran waxaa mas-uuliyad ay naga saaran tahay inaan hubinno in dagaalka uusan dhaafin ukrain aaga duulimaadka ka caagana waxa uu horseedi karayaa dagaal buuxa oo yuruba ayuu yidhi blinken kulanka brussels ayaa imanaya kadib markii ukrain ay ku eedeysay ruushka duqayn iyo dab ka kacay warshadeeda nukleerka ah ka hor inta aysan la wareegin waxaana ay ku taalaa enerhodar ee koonfur bari ee dalkaasi ukrain kormeerka nukleerka ee ukrain ayaa sheegay in wax shucaac ah uusan ka soo dareerin kana bixin warshadda shaqaalahana ay sii wadeen inay si badbaado leh ay uga shaqeeyaan xarunta dabdamiska ayaa waxa uu ku guulaystay in ay xakameeyaan dabka sida ay sheegeen saraakiisha ukrain golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcihii yeeshay kulan deg deg ah oo ay kaga hadleen weerarkaasi kadib codsi uga yimid dalalka u k faransiiska ireland norway iyo albania
markana dhegeystayaal aad ayuu mahadsan yahay daandorey markana waxaad ku soo dhowaataan xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilowna xubinteenna dhacdooyinka toddobaadka ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa toddobaadkan wareegto uu soo saaray ku magacaabay guddi qiimeyn kusoo sameeya xaaladda magaalada garbaharey ee gobolka gedo halkaas oo ah magaalada labaad ee lagu dooranayo lix iyo toban kursi oo ka mid a xubnaha baarlamaanka federaalka ee matalaya maamulka jubbaland taas oo in muddo ah uu khilaafkeeda soo jiitamayay guddigan oo ka kooban toddoba xubnood ayaa waxaa guddoomiye looga dhigay abukaato cumar maxamed cabdulle dhegey waxaana ka mid ah xubno ka tirsan guddiga doorashada heer federaal guddiga xalinta khilaafaadka guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee siid iyo xubno ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in guddigan ay soo qiimeyn doonaan xaaladda ammaan ee deegaan doorashada labaad ee jubbaland ee magaalada garbaharey guddiga ayaana sidoo kale la faray inay soo dhageystaan aragtiyaha daneeyayaasha doorashada lagu wado inay ka qabsoonto magaaladaasi in muddo ahba waxaa taagnaa khilaaf u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland kaasoo ku saabsan doorashada xubnaha lix iyo tobanka kursi ee doorashadooda loo qorsheeyey inay ka dhacdo magaalada garbaharey guddoomiyaha guddiga abukaato cumar cabdulle dhegey oo toddobaadkan gaaray magaalada kismaayo ayaa saxaafadda u faahfaahiyey ujeeddada safarkooda cidda ay la kulmayaan iyo waajibaadkooda shaqo
waxaan la kulmi doonaa haddii ilaah yidhaaho madaxweynaha oo aan maaragtay warbixintiisa iyo taladiisa aan dhagaysan doonaa sida xalka arrinta uu noqon karo sidoo kale waxaan la kulmi doonaa dadka kale oo danaynaya doorashooyinka deegaan doorashada oo magaaladan jooga laftooda sida ku cad wareegtada lagu magacaabay guddigan saddex shaqo ayaa u ah waajibaadkiisa waajibaadka koowaad waxa waaya inuu qiimeeyo xaaladda amni ee deegaan doorashada arrinta labaad waxa weeye inuu qiimeeyo agabka iyo arrimaha lagu fududayn karo qabashada doorashada siday diyaar u yihiin tan saddexaadna waxaa weeye inuu xog ururin ku sameeyo aragtiyaha kala duwan ee daneeyaasha doorashada ee deegaan doorashadaas insha allahu tacaala dadka soomaaliyeed markaan howshaas gudagalno oo ay soo dhammaato ayaa waxaan siin doonnaa warbixin inta ka horayso howsha guddiga qiimayntu waxay u socon doontaa sidaas sidoo kaleeto marka aan mas-uuliyiinta dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalk ee jubbaland oo madaxweynaha ugu weyn yahay iyo mas-uuliyiinta kaleeto aan la kulanno oo aan taladaas ka ururino waxaa wafdigu dabcan uu booqasho ku tegi doonaa deegaan doorashada labaad ee garbaharey halkaas uu kula kulmi doono mas-uuliyiinta joogta uu qiimayn doono xaaladda amniga ee waxaas meesha ka jirta uu qiimayn doono siday u diyaar ugu tahay meeshaasi agabka iyo waxyaabihii looga baahnaa doorasho in lagu qabto iyo dabcan xog ururin la xiriirta aragtiyaha kala duwan ee dadka deegaanka jooga ay ka qabaan doorashada
dhinaca kale howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ee amisom oo soo socday tan iyo laba kun iyo toddobadii ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay inuu ku eg yahay koob iyo soddonka bishan maarj howlgalka ayaa shan iyo toban sano kadib bedeli doona magaciisa waxaana uu noqon doonaa admis oo u taagan howlgalka xilliga kala guurka ee soomaaliya oo sii shaqayn doona saddex iyo soddon bilood oo dambe howlgalka cusub ee admis ayaa la sheegay inay si dhow ula shaqayn doonaan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya dowladda soomaaliya iyo golaha nabadda iyo amniga midowda afrika ayaa dhowaan shaaciyey inay heshiis ka gaareen qaabka uu ekaanayo howlgalka cusub ee lagu magacaabo admis oo bedeli doona howlgalka midowda afrika ee lagu magacaabo amisom howlgalka amisom ayaa waxa uu soo shaqaynayay tan iyo bishii maarj ee sanadkii laba kun iyo toddobadii dowladda soomaaliya ayaa in muddo ahba doonaysay in howlgalka midowda afrika uu noqdo mid ka tarjumaya baahida ciidamada soomaaliya si ay ugu suurta gasho inay mas-uuliyadaha amniga kala wareegaan amisom admis oo dhowaan ay ansixisay qaramada midoobay ayaa waxaa kusii jiraya ciidamada amisom ee haatan howlgala hase yeeshee waxaa u furan inay wadamo kalena ka qayb qaataan dhinaca kale afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim maclimow ayaa toddobaadkan magaalada beledweyne loogu doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya kadib markii uu kusoo baxay doorashada kursiga hoob eber lixdan iyo sideed maclimow oo kasoo kabanaya dhaawacyo dhowaan kasoo gaaray qarax ismiidaamin ah oo lala beegsaday ayaa waxaa cod gacantaag ah ku ansixiyey ergadii doorashada ee kursigaasi kadib markii uu tanaasulay musharaxii la tartamayey maclimow oo shan goor ka badbaaday weeraro iyo qaraxyo ay fuliyeen maleeshiyada al-shabaab ayaa ka hor inta aanu noqon afhayeenka xukuumadda waxa uu ahaa hogaamiyaha ururka saxafiyiinta qaranka ee fasaj wuxuuna sidoo kale muddo dheer ahaa saxafi ka tirsan idaacadda b b c ugu dambeyntiina qaramada midoobe ayaa sheegtay toddobaadkan in dadka badan hal milyan oo ruux oo ka qaxay dalka ukrain kuwaasoo ka baxsanaya dagaalka ka dhashay duulaanka ruushka uu ku qaaday dalkaasi ay gaareen wadamada dariska la ah ukrain dadka ka qaxay magaalada kiyef ee ukrain ayaa waxaa ku jira soomaali fara badan oo dalkaasi ku noolaa kuwaasoo qaar ka mid a maalmihii u horreeyay ee dagaalka gaaray dalka poland maxamed carab oo ah saxafi ka mid ah soomaalida ku sugan xadka poland iyo ukrain kana mid ah dadkii ka qaxay magaalada kiyef oo qadka whatsapp-ka aan kula xiriira ayaan weydiiyey waxa ay kala kulmeen safarka ay kaga baxeen kiyef kuna gaareen xuduudda poland boor dhaweyd oo toban tobankii subaxnimo ah ayaanu nimid magaalada xuduudka la ah magaalada k magaalada ee dalka poland halkaas oo aanu xaadirkan ku sugannahay guud ahaan dadkii kasoo ambabaxay magaalada kiev iyo gobolada badankoodu waa soo gaadheen qaarna jidkay kusoo jiraan laakiin mashaakilka lala kulmay waxay ahayd in gawaadi fara badan magaradaas ay ay kasoo baxeen magaalooyinka islamarkaana waktiga iyo magaradaasa wakti badan qaatay cidhiiri badanna ku keenay wadada taas oo mararka qaar loo lugeynayay ku dhawaad saddex saacadood ama afar saacadood ama ka badanba in ay soo gaadhaan meesha xuduudka ah ee laga gudbayo si ay u gudbaan dadka aan la socday badankood waxay u badnaayeen dad dhalinyaro ah laakiin waxaa iyagana ku jiray dad waayeel ah iyo dad caruur ah ugu dambeyn waxaanu ku sugannahay magaaladaas magaalada hadda aada joogtaan ee poland ku taala ee magaceed sideese laydinkugu qaabila ee markii aada gaarteen
hotiages baa la idhaahdaa waa magaalada xuduudeedka la ah dalkaasi poland iyo ukraine oo magaalada kala qaybisa dadku walahi siwa si wanaagsan baana loo soo dhaweeyey oo waxaad moodaa inay si wana si si wanaagsan u diyaar gareeyeen qaabka ay magaranaysaa usoo dhaweynayaan iyaga oo waxyaabaha yararee fudfudud sida shaaha oo kulul bunka iyo korfeega iyo waxyaabahaas ay wadooyinka ku hayeen iyo khudaarta wadada ku qaybinaya sida macmacaanka oo kale kolka si wanaagsan bay dadka magaranaysa ayay noo soo dhaweeyeen dhegaystayaal barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo intaasaan ku dhaafno xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya soona jeedinaya ibraahim daanduray iyo caashi ibraahim aadan
wacana wanaagsan dhegaystayaal mar kale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale toddobaadkan waxaan idinku haynaa heeso qaraami ah iyo dhambaaladii aad soo dirsateen bal dhambaalka ugu horreeya ibraahim oo haddaad soo qabatid dhambaalka ugu horreeya waxa uu caasha nooga yimid macalin cabdi macalin bunow iyo xaaskiisa xubbi aadan iyo domaryan sheekh cabdiqaadir macalin cabdiwahaab sheekh cabdiqaadir shukri maxamed diriye batuulo sheekh iyo aamine sheekh iyo xildhibaan axmed maxamed cabdi cabdulaahi aadan mogow cabdulaahi kenya iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo faatuma zahra maxamed cabdulaahi nuux degane sheekh iyo xaaskiisa qatar khaliif cabdulaahi iyo hooye khadiije maxamed sheekh barre faarax maxamed sheekh faarax gesey iyo ciise sheekh cali muuse macalim barsaabkii hore ee ismaamulka gaarisa nadiif jaamac aadan derow waxayna dhammaantood jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan ismaaciil khaliif cabdulaahi iyo sawde sheekh cabdiqaadir macalin cali oo wiil ugu dhashay dhadhaab waxaana ay leeyihiin noqo kii dalkiisa diintiisa iyo waalidkiiba waxtira aamiin ayaan leenahay dhambaalka dhinacayga ugu horeeyana waa hambalyo aroos oo farxad leh ayaa ciwaan looga soo dhigay dadka dirayana waxaa la yidhi waxay kale yihiin dhammaan ehelada iyo asxaabta hoos ku xusan waa tahay qoraalka anigaa u jeedo keliya waxay tahay niyad farxad la u dirayaan baa la yidhi arooska iyo aroosada lamaanaha is doortay baa la yidhi faarax guuro xasan iyo faaise isaaq cabdulaahi ayaa loo hambalyeynaya oo arooskoodu uu dhowaan dhacay dadka dirayana waxaa ugu horeysa aamine cali maxaad maxamed cali maxaad iyo kiin cali maxaad waa dhammaan ilmo maxaad ruqyo cali baa ku jirta cabdirashiid cali baa ku jira zahra cali maxaad salaad cali maxaad iyo zaynab cali maxaad iyo amran macalin bashiir iyo hooyo muslimo cali maxamed xuseen cabdi xasan xuseen cabdi zahre xuseen cabdi iyo zamiiro baa la yidhi xuseen cabdi dhambaalkoo dheer dadka kale ku jira waxaa ka mid ah liibaan cali axmed hani axmed cali faaise cabdirashiid cali maryan maxamuud cali ayaan maxamuud cali bilan salaad cali habo baa la yidhi barno habo barni aadan iyo zahra maxamed cali iyo ubax maxamed cali iyo farxiyo maxamuud yuusuf iyo ugu dambeyntii cali maxamed cali dhammaan reer cali maxaad iyo ilmahooda baa la yidhi oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay hambalyo leeyihiin caruuska iyo caruusada oo arooskoodu ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ducada waxay leeyihiin waxaanu u daynay daadihiyaasha waa tahay ibraahin ow haddaaban kaa furto faarax guure xasan iyo faaise isaaq cabdulaahi arooskoodu ka dhacay kismaayo waxaan leenahay arooskiina allaha ka dhigo midkii uu farxad badan ay harayso ubad kheyr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin heesta ugu horreysa ayaan dhegaystayaasheena u soo qabanayna caasho waa balanbaalish codkii xasan aadan samata
sida meel barwaaqa oo buura dhaadhe webi baal marayo sida meel barwaaqa oo buura dhaadhe webi baal marayo barbarkana daruuru aga beegayiino waaguna baryaayo barbarkana daruuru aga beegayiino waaguna baryaayo bardihii magooliyo balambaalis halimale balambaalis halimale balambaalis halimale balambaalis halimale hadbalaanka buuda adnayeebe dhaanta hadbalaanka buuda adnayeebe dhaanta biligtaada barkay isku soodeen ambahal ugaariyo biyaha dad soo marin oon weli burlaga goyn biyuhuna qulqulaya sida loo u ombaxo sida loo u ombaxo sida loo u ombaxo sida loo u ombaxo yaan kugu badhaara wadmay dhibaato yaan kugu badhaara wadmay dhibaato biligtaadu waata kagacaylka beerto bilicbaad wax dheer tahay biligtaadu waata kagacaylka beerto bilicbaad wax dheer tahay
dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray awoowe cabdiraxmaan cali aadan awoowe ibraahim yuusuf cabdi ayeeyo qamar yuusuf cali ayeeyo waa awoowe axmed naasir sacad ciid iyo adeer xasan cumar khadiib iyo adeer maxamed cabdulaahi cali iyo adeer cali cabdulaahi cali waxa uu ku magac dheeryahay aliish adeer abshir cabdiraxmaan cali iyo adeer bashiir cabdulaahi cali iyo adeer ibraahim cabdulaahi cali waa dhammaan ilmo cabdulaahi cali eedo marina ku jirta eedo aamina eedo balqiiso eedo starlin iyo eedo fardowsa cabdulaahi cali adeer cabdirashiid cabdulaahi cali iyo abti cabdinaasir axmed naasir iyo abti naasir axmed naasir iyo habaryar nasra axmed naasir iyo ugu dambeyntii habaryar naada axmed naasir waxaa ugu dambaysaa dhambaalka habaryar nasteexo axmed naasir dhammaan dadkan oo kala jooga baa la yiri soomaaliya kenya iyo sacuudi arabiya waxay tahaniyad dhalasho oo farxad la u dirayaan cabdulqaadir cabdulaahi cali iyo hooyo qasuun axmed naasir oo uu wiil gu dhashay magaalada baydhabo jinaay baa la yiri gabadhaas waxaa loo bixiyey baa la yidhi nuuro cayn cabdulqaadir cabdulaahi cali waxaan leenaha bay yidhahdeen nuurulcayn ay soo barbaara noqo t d d d oo aa tahay dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda koroo kaalin qaadan aniguna leeyahay aamiin
labaalkana waxaa uu noogu yimid ustaad cabdinaasir cabdiqaadir geesey brofesor axmed cumar gaagaale iyo hooyo xaliimo cilmi nuur aabe axmed nuur xuseen iyo xasan nuur xuseen cabdiqaadir nuur xuseen cali nuur xuseen gani nuur xuseen iyo kaaho nuur xuseen luul nuur xuseen iyo dhammaan reer nuur xuseen waxaanay jecel yihiin inay taanidooda jir gaarsiiyaan injineer carays axmed nuur iyo hibo cabdiraxmaan faarax oo laba wiil oo mataana ay ugu dhasheen magaalada muqdisho waxaana loo kala bixiyey xasan iyo xuseen wiilashaasi waxaan leenahay allah ka dhigo kuwii soo weynaada waalidkood dalkooda iyo dadkoodaba waxtara dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray oo dadka dirayana ay kala yihiin awoowe maxamuud faarax cigaal awoowe xasan cabdi nuur bile awoowe mahad cabdi nuur bile iyo awoowe cabaas cali nuur bile iyo ayeeyo faadumo cabdi nuur bile ayeeyo xamdi cabdi nuur bile cabdi shaakir maxamuud faarax cabdiqani maxamuud faarax waa dhammaan ilmo maxamuud faarax jimcaale baa ku jira mawliid suleybaan xamse muna iyo nimco dhammaantood waa ilmo maxamuud faarax waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ay tahaniyad dhalasho farxad leh gaarsiinayaan cali maxamuud faarax iyo ubax maxamed yuusuf oo ay gabari gu dhalatay tuulada qaydarka baa layidhi badda oo ka tirsan degmada gaashaamo gabadhaasi yar waxaa loo bixiyey baa layidhi deeqa waxaan leenaha bay yidhahdeen soo kor oo kobac annaguna waxaanu leenahay aamiin heesta kale aan idiin hayno waa heestal ku dhageediyo haydaraato cabdulaahi cumar xarago iyo kinsi xaaji aadan codadkooda
naxdin isbedelsane axad inuu isla darsaanay marka doonta degayso dadka saaran dusheeda marka doonta degayso dadka saaran dusheeda naxad inuu isla darsaanay naxad inuu isla darsaanay amba kama dambayne dabkii cashaqa amba kama dambayne dabkii cashaqu maku gubay maku gubay maku gubay
waa tahay mar kale dhinacii dhambaalladan u leexanna heesalaan sharaf baa la yidhi naga guddooma daadihiyaasha barnaamijka waa tahay mid lamid ah ayaannu hawada idiin soo marinaynaa marka xiga bay yidhaahdeen waxaa halkan hambaliyo dhalasho oo farxad leh ka diraya dadka kale ah oo iyo dhoofo haaroole iyo carruurteeda ah oo iyo samsam yuusuf cali iyo carruurteeda ah oo iyo khadiija nuux iyo carruurteeda ah oo iyo sahra dhaqane iyo aabe xaaji cabdiraxmaan maadey iyo barwaaqa xaaji cabdiraxmaan maadey iyo sacdiya xaaji cabdiraxmaan maadey iyo carruurteeda iyo maxamed xaaji cabdiraxmaan maadey waa dhammaan ilmo cabdiraxmaan maadey iyo carruurtooda yuusuf xaaji cabdiraxmaan maadey xaaskiisa waa raxma jeyte xayaabo iyo carruurtooda iyo dad kaloo fara badan aan lasoo koobi karin waxaa iyagoo isku duubanay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan iyagoo kala jooga canada london stockholm south africa nairobi beled xaawo iyo boosaaso waxa ay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan cabdiraxmaan maadey iyo raxmo jeyte xayaab oo wiil ugu dhashay degmada beled xaawo ee gobolka gadow waxay leeyihiin wiilkaasi oo loo baxshay cabdishakuur yuusuf xaaji cabdiraxmaan maadey waxay leeyihiin allaha ka dhigo kii soo weynaada oo dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana anfaca waxaana loogu magacdara bay yidhaahdeen adeerkiisa xaaji cabdishakuur xaaji cabdiraxmaan maadey waa tahay soo weyno waan leenahay oo kor oo kaalinaqaad amiin dhambaalkan wuxuu nooga yimid maxamed cabdishakuur cusmaan bahjo cabdishakuur cusmaan iyo cusmaan faarax cusmaan zakariya faarax cusmaan cumar aadan maxamed iyo cabdulaahi maxamed cali aamino cabdulaahi jaamac iyo faadumo cabdulaahi jaamac muno cabdulaahi jaamac iyo sacdiye cabdulaahi jaamac cabdinaasir maxamed cali dhammaan dadkaasna waxa ay jecel yihiin in ay hambalyo u diraan cusmaan yaasiin cusmaan iyo fatxi jaamac maxamed oo arooskooda uu ka qabsoomay boosaaso waxaana ay leeyihiin isku waara heestaa saddexaadan dhegsaashan u soo qabanayna caasho waa heestii faadume iyo codkii cabdulaahi xalwo
igu filaato iga furata hawsho arrintaydan fulisan nafaqa kuugu sheegtee ma fiilayn inaad iga farkiidmo ma fiilayn inaad fartaa igaaniitee arrimahana kuu faray iyo foodkay dhexdeena inagoon ka faalon oon weli aan falaqayn ya ku yidhi kuu faalo fagarahaan kaashee arrimahan kuu faray iyo foodkay dhexdeena inagoon ka fahaloon oon weli aan falaaqayn ya ku yidhi kuu fahano fagaraan kaashee fakatayo talaadeeni adiga furfurayo nacabkeenu fidiyo sirteeni fashilanto faraguna jirtee adiga furfurayo nacabkeenu fidiyo sirteeni fashilanku falakuna jirtee taasaa suu fududahay waadiga fasaxaante saduumoy faraska uu habuuqa aado taasaasu fududahay waadiga fasaxaante saduumoy faraskaagu habuuqa aado qalbigii faseexiyo ohoon la furay iyo farxadiigu qabataan fara kuugu shubeegtee qalbigii faseexiyo ohoon la furay iyo farxadiigu qabataan fara kuugu shubeegtee
damaalkanna waxaa lagu soo bilaabay ugu dambeeya gacantayda guwa cabdixakiim maxamed macalin waxaan joogaa buu yiri bay dhaba janaay waxaan halkan hambalyo dhalasho oo farxad leh uga dirayaa buu yiri eedo culimo macalin yuusuf iyo sheegeeda adeer cabdixaamid axmed dheere oo ay gabar igu dhalatay deegaanka qaahira ee gobolka baaiya maalintii sabtida bay yidhaahdeen taariikhduna ay ahayd lix iyo labaatankii bishii februari aanu soo dhaafnay hambalyada dadka dirayana waxaa kaloo ku jira buu yiri cabdixakiim maxamed macalin iyo saliima xasan yuusuf maryan cabdixaamid axmed abti maxamed macalin iyo yuusuf xaaskiisa iyo caruurtiisa abti sadar macalin yuusuf xaaskiisa iyo caruurtiisa abti xakiim macalin yuusuf xaaskiisa iyo caruurtiisa abti mahad macalin yuusuf xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdishakuur maxamed macalin iyo ismaaciil maxamed macalin iyo hilaal macalin yuusuf iyo cabdinaasir macalin yuusuf iyo khaydaruun macalin aadam xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo dad kaloo fara badan baa la yiri iyo reer yuusuf sheekh iyo reer aw emed dheere iyo dad kale oo jooga baa la yiri meelo kala duwan oo fara badan waxay leeyihiin kor oo kaalin gal annaguna waxaanu leenahay aamiin waxaa noo baaqaya maxamed cabdishakuur cusmaan baxjo cabdishakuur cusmaan iyo cusmaan faarax cusmaan zakariya faarax cusmaan cumar aadan maxamed iyo cabdulaahi maxamed cali iyo aamine cabdulaahi jaamac iyo faadumo cabdulaahi jaamac muna cabdulaahi jaamac iyo sacdiye cabdulaahi jaamac cabdinaasir maxamed cali dhammaan dadkaasna waxa ay hambalyo gaarsiinayaan cusmaan yaasiin cusmaan iyo fatxi jaamaca maxamed oo isku guursaday boosaaso waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin caasha heesta ugu dambaysa noo soo qabo heesta ugu dambaysa ee barnaamijkana haddaan idiin soo qabto waa heestal kudhageedu yahay dhimbilo qura waxaa ku luuqaynaysa fanaanada madiine salaad intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha intaan dhegeystayaal markale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
xalaysow dhimbilo qura iyo dhama cololiyo anigoo dhex jiifow oo dhibaataysan maankicin dheelalow hurdada baad intaan dayay labada dhinac kumaan waa indheegow dharkiyo gogoshi kama tegin xalaysow dhimbila quura iyo dhama cololiyo anigoo dhex jiifow oo dhibaataysan maankicin dheelalow hurdada baad intaan dayay labada dhinac kumaan waa indheegow dharkiyo gogoshi kama tegin ma dhaqaaqin keligeeyo caatufii ma dhaantayn intaan dhaafe beeshii ma dhaqaaqin keligeeyo caatufii dhaxantii qabatiyo dheeshanaysohooyad dhaxantii qabatiyo naxadinto iyo dhiilaada jirka dogori kamaa kici dheeshanaysohooyad dhaxantii qabatiyo dheeshanaysohooyad dhaxantii qabatiyo naxadinta iyo dhiilaada jirka dogori kamaa kici jirka dogori kamaa kici markaan soo dhowaade igu dhawaaqi bahalkii inta qaati laba dhaga adhabaadii kuma noqon markaan soo dhowaade igu dhawaaqi bahalkii inta qaati laba dhaga adhabaadii kuma noqon anuu dhiigu joogsaday dhirtaan maray gudoodiga udumadu jeexmeen saan garan kaatada anuu dhiigu joogsaday dhirtaan maray gudoodiga dumaduy jeexmeena saan garan dhibaatada amiin dhexe ma soo dhicin cadaaliyo dhammaantii igabaaji dhaawac naftuna yaani kuu dhimaa anuu dhiigu joogsaday dhirtaan maray gudoodiga duduumaduy jeexmeena saan garan dhibaatada anuu dhiigu joogsaday dhirtaan maray gudoodiga duduumaduy jeexmeena saan garan dhibaatada amiin dhexe ma soo dhicin cadaaliyo dhammaantii igabaaji dhaawac naftuna yaani kuu dhimaa
intaasaan ku dhaafno barnaamijkii hambalyada waxaa inoo soo jeedinayay ibraahim daandorey iyo caashi ibraahim aadan haddii aan idin gudmaro qodobada warka ugu daarka roonaa magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa maanta lagu doortay lix iyo toban kursi oo maamulka puntland ku matalaya golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya lix iyo tobankan kursi ayaa ah dhammaan kuraastii loo aadsteeyey inay ka dhacdo magaalada boosaaso maamul goboleedyada dalka ayaa dardar gelinaya doorashada xildhibaanada iyagoo haysta wax ka yar laba toddobaad dadka maanta kuraastooda boosaaso ku waayana waxaa ka mid ah jamaal maxamed xasan oo ah wasiirka qorsheynta dowladda federaalk ee soomaaliya dhegeystayaal sidoo kale waxaa maanta dib maaragtay ka hadlay faahfaahin ka bixiyay guddiga doorashada ee jubbaland ee loo xilsaaray inay xal ka gaaraan arrimaha doorashooyinka garbaharey oo warbaahinta la hadlay guud ahaan idaacaddeenii galabnimo waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir ah tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo